Sumarad.
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar aan raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim subax wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo joogtiin kusoo dhawaada qodobada warka subaxnimo ee raadiyo cadaada saaki kuwooda ugu dooroon faahfaahimo dheeraada oo kasoo baxaya dagaal khasaare kala duwan geystay oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo xogta ganacsida soomaaliyeed oo hal milyan oo dollar ugu deeqay gurmadka fatahadaha dadka uu saameeyeen jubba iyo shabeelle odayaasha dhaqanka magaalada waa galmudug oo go-aan culus ka qaatay magaalada dhuusamareeb sheegana in aysan qaada doonin amarada ay soo saareyso sufa madaxda ugu sareysa dalka oo lacago ugu deeqay dadka uu saameeyey fatahaada webiga shabeelle iyo jubba qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo sheeganaysa shaqa ka socon xarunta golaha shacabka madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni oo la kulmay xildhibaano kasoo horjeeday qodobadaasi waa qaar ka mid a dhegaystayaal kuwa iyo kuwo kale waxaa saakay ku maqli doonteen warka subax ee raadiyo cadaado
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa tobanka bisha waa soddon iyo kowda bisha tobnaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka warka saaki waxaa soo saaray xasan axmed maxamed khasaare anigoo mahad nuure axmed ayaan la socodsiinaya kusoo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka fidsan faahfaahimo dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaal khasaare geysta oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo una dhexeeya ciidamada xoog iyo kuwa jubbaland iyo al-shabaab faahfaahinta warkan waxaa la diyaaray xasan axmed maxamed
dagaalkan u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo garab ka helaya kuwa jubbaland iyo dagaalamayaasha al-shabaab ayaa ka dhacay deegaanka baarsagoyn oo ka mida deegaanaha hoostaga magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland dagaalkan ayaa yimi kadib markii ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa jubbaland oo wada howlgallo ammaanka lagu xaqiijinaya ay weerara kala kulmay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya dadku sugan deegaanka baarsa guuni ee duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose halkaasoo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa jubbaland saldhigay ay ku leeyihiin ayaa waxay sheegeen inuu jiro dagaalkaasi ha yeeshee aysan caddayn karin khasaaraha ka dhashay al-shabaab ayaa dhankooda waxay sheegeen in dagaalkaas ay ku dileen afar ilaa sagaal kalena ay ku dhaawaceen weli aysan jirin warar madax banaan oo xaqiijinaya sheegashada dagaalamayaasha al-shabaab wararka ugu dambeeya saakan ka helina deegaanka baarsa guuni iyo deegaanada ku dhowdhow ayaa waxay sheegayaan ayaa waxay sheegayaan in ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dagaalamayaasha al-shabaab ay wadaan howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo taasoo al-shabaab laga saarayo duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland si kastaba haatee dagaalkan ka dhaca deegaanka baarsa guuni ee duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland ayaa wuxuu ku su-aalayaa xilli ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo al-shabaab ay ka kala wareegeen deegaanka kasban bangeeni iyo deegaano kale oo soddon kilomid u jira magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee jubbaland
rugta ganacsiga soomaaliyeed ayaa s- hal milyan oo doolarka maraykanka ugu deeqa dadku ay saameeyeen fatahadaha webiyaasha jubba iyo shabeelle iyadoona ugu daran tahay magaalada beledweyn halkaasoo maanta lagu wada inay soo gaaraan diyaarado sida gargaar laga soo direeyay magaalada muqdisho
rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliyeed ayaa ku dhawaaqday in lacag hal milyan gaaraysa oo doolarka maraykanka ay ku deeqayaan dadka ay saameeyeen fatahashada webiyaasha juba iyo shabeelle kulan ay isugu yimaadeen mas-uuliyiin ganacsato xubno ka mid ah rugta ganacsiga ayaa sheegay inay fadhiga ku aruurinayaan lix boqol afartan milyan islamarkaana wixii ka dhiman ay dib uga soo dari doonaan kulanka xubnaha guddiga ganacsiga ayaa ku dhawaaqay shan iyo toban xubnood oo guddigaasi ka kooban oo deeqdaasi gaarsiin doonta dadka ku barakacay fatahada webiyaashaasi dhibaatada ka dhacday gobolka hiiraan oo runtii wax aan la fiirsan karin ah oo dad walaala ah oo ehel aan nahay ku dhacday runtii waa waa uga mahad celinayaa shirkadda hormuud telecom Eh, thaniyan waxaan waxaan mar saddexaad u mahad celinayaa ganacsatada qaybaha kale oo runtii ka jawaabay gogosha iyo baaqii loo jeediyey eh, gurmadka fatahaadda si wanaagsan oo sharaf leh oo qiimo leh ayay uga jawaabeen haddana waxaa gacanta noogu jiro waa lix boqol iyo soddon kun oo doolar waxaa naga dhimanna waa saddex boqol toddobaatan iyo shan kun waxaana rajaynaynaa inaan labada suuq wixii ka dhiman inay ka yimaadiin wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
ganacsatada uligood waxay ahaa jireen sida nabiga sal allahu alayh wasallam xilligiisiba sida abubakr sidiiq radi allahu canhu iyo sida cusmaan ibn cafaan iyo s- sayd cabdiraxmaan ibn cawf radi allahu canhum jamiican waxay caan ku ahaayeen iyagoo nabiga saaxiibadiisna ahaa sal allahu alayh wasalam inay xoolahooda ay ku bixiyaan dhibaatada muslimiinta soo wajahda nabiguna si gaar ugu ducay jiray marka jannadina waa loogu bishaareeyey dadkoodana ilaahay baa barakeeyey dalkii iyo dowladda islaamkana way way xoojiyeen oo meel fiican bay soo gaarsiiyeen ganacsatada soomaaliyana maanta dowrkaas ayay qaadanayaan waxaa laogyahay la-aantood dalkaanu ma degi lahayn bacda fadli illahi tacaala ayaga ayaa ilaahay sabab uga dhigay dalkan isagoon dowlad lahayn isagoo dadka soomaaliyeed colaad ay dhex yaaliin iyo dhibaatooyin ayay weligood dhex taagnaayeen rajo abuur shaqo ayay abuureen dhallinyaradii aqoonta lahayd bay shaqo geliyeen dadka soomaaliyeed oo kala go-go-an ay isu dhex socdeen xafiis ka wada fureen ganacsi isgaarsiin ay u sameeyeen casri ah lix boqol iyo afartan kun oo doolar waxay ku jirtaa gacanta guddiga maanta alxamdulilah ilaahay ka ajar siiyo inta ku yabooday sida loo bixiyey markaan in yar taabto shirkadihii yaboohay haas petroleum waxay yabooday konton iyo shan kun oo doolar adoon company waxay yabooheen labaatan kun oo doolar hormuud hormuud foundation hormuud waxay yabooheen laba boqol oo kun oo doolar safa group waxay yabooheen boqol kun oo doolar Eh, Eskom- safa group company waxay yabooheen boqol kun oo doolar Eh, labaatan kun En, eh, blue sky waxay yabooheen labaatan kun oo doolar En, alxabiib waxay yabooheen toban kun oo doolar guddiga gaadiidka waxay yabooheen labaatan kun oo doolar s f c waxay yabooheen labaatan kun oo doolar linariska oo afar shirkadood ah waxay yabooheen min labaatan kun oo doolar siddeetan kun oo doolar En, camel force waxay yabooheen soddon kun oo doolar alcarafaad eh, al- al- alcarabiya waxay yabooheen toban kun oo doolar bemco waxay yabooheen afartan kun oo doolar i b s waxay yabooheen shan iyo toban kun oo doolar t j l na waxay yaboohday toban kun oo doolar kambani magaciisa qariyeen waxuu yaboohay toban kun oo doolar
wafdi ka socda xukuumadda federaalk soomaaliya oo sidoo gurmada ayaa maanta kusoo wajahan magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo xid- dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya cabdi maxamed xayir maareey oo xubinka guddiga qaran ee gurmadka fatahaadaha ayaa sheegay in gurmad ballaaran maanta la gaarsiin doono magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan wasiirka oo ka waramaya xaaladaha fatahaadda ayaa sheegay in afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay soo roonaanaysa dhammaan deegaanadii sidii ahayd afar iyo labaatankii saac hore isagoona xuseyn oo goobta ugu khasaaraha badan ay tahay magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan ilaa iyo hadda waxaa dhibaato badan ee khasaarahaas ugu badnaa ee dalka ka dhacay degmada baladweyne ee gobolka hiiraan oo dad ka badan shan boqol oo kun oo qoys ay ka barakaceen gudaha magaaladaasi kulan maalmihii lasoo dhaafay uga socday magaalada dhuusamareeb waxgaradka iyo odayaasha galmudug ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay halkaasi iyadoona warmartiyood laga soo saaray maxamed cabdi ayaa warkan nooga soo diray dhuusamareeb
warmurtiyeedkan ayaa waxa uu ka soo baxay hoggaanka dhaqanka beelaha galmudug iyagoona ku soo bandhigayay aragtidooda iyo sidoo kale hanaanka doorashooyinka iyo soo xulista ah xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug uu yeelanayo kaa oo dhismihiisa hadda loo fadhiyo guddiga qabanqaabada doorashooyinkuna ku howlan yihiin sidii arrimahaasi loo sii dhaqaajin lahaa warmurtiyeedkan oo ka kooban afar qodob ayaa waxa ay ku caddeeyeen hoggaanka dhaqanku in xildhibaanada cusub ee lasoo xulayo aysan ka badnaan karin siddeetan iyo sagaal kuwa oo horay galmudug ay u lahayd waqtigoodiina uu dhammaaday islamarkaana loo baahan yahay in hoggaanka dhaqanka go-aanka uu ka gaari karo soo xulista hoggaanka dhaqanka galmudug wuxuu u mahad celinayaa madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka galmudug doorka ay ka qaateen shirweynihii dab-heshiisiinta ee reer galmudug oo kasoo kaas oo ay ka soo baxday in mar kale dib loo soo dhiso galmudug cusub oo loo dhan yahay maadaama ay galmudug tii hore ay kala qaybsantay go-aanka hoggaanka dhaqanka galmudug kow waxaan isla garanay in aan ugu baaqno dowladda federaalka iyo culamaauddiinka ahlusunna waljamaaca in ay ka heshiiyaan khilaafaadka ka soo dhex cusboonaaday labo waxaan sidoo kale xusuusinaynaa in dowladda federaalka soomaaliya iyo culamaauddiinka ahlusunna waljamaaca midkoodna sharci iyo awood u lahayn in soddon iyo shanta xildhibaan oo ka midka ah siddeetan iyo sagaalka xildhibaan ee golaha wakiilada galmudug oo sheegay sheekh maxamed shaakir in ahlusunna wal jamaaca kula heshiisay dowladda federaalka in ay iyagu soo xulaan in aysan taas midkoodna sharci iyo xaq u lahayn saddex hoggaanka dhaqanka waxay dowladda federaalka soomaaliya iyo culamaauddiinka ahlusunna wal jamaaca uga digayaan in ay isku dayaan in ay si sharci darro ah in si sharci darro ah loo kordhiyo tirada golaha wakiilada galmudug si aan loogu xadgudbin awood qaybsiga beelaha galmudug waxaan dowladda federaalka ah ugu baaqaynaa in ay si deg deg ah u howlgeliso guddiga farsamada maamul dhisidda dowlad goboleedka galmudug si ay galmudug uga baxdo xaaladda adag ee ay ku sugneed sanadihii lasoo dhaafay ugu dambayn hoggaanka dhaqanku wuxuu hoosta ka xariiqayaa in ay mas-uuliyaddooda tahay dib u dhiska galmudug iyo xaqiijinta horumarka bulshada galmudug ku wada nool deegaanka galmudug dhismaha dowlad goboleed loo dhan yahay ee galmudug ayaa waxa uu ka soconaya magaalada dhuusamareeb iyadoona bilo ka hore lasoo gebagabeeyey shirweynihii daba-heshiisiinta ayna ka qaybgaleen ergooyin aad u fara badan haddana guddiga qabanqaabada doorashooyinka uu ku howlan yahay sidii uu usii dhaqaajin lahaa howlaha doorashooyinka islamarkaana hoggaanka dhaqanka galmudug ay sheegaan liiska xildhibaanada cusub inay soo xuli doonaan islamarkaana u gudbin doonaan guddiga doorashooyinka ee galmudug waxa ayna sidoo kale dowladda federaalka ugu baaqeen in hanaanka dhismaha galmudug aan lagu dabaqin siyaasada ka dhexaysa iyo khilaafka dowladda federaalka iyo ahlusunna wal-jamaaca taas oo ay mudan tahay in gaar ay wax u xaliyaan balse arrimaha galmudug iyo dhismaheeda horey loo sii wado maadaama waqti aad u fara badan lagu bixiyey maxamed deeq cabdi maxamed radio cadaado dhuusamareeb
aada ayuu mahadsanyaha maxamed cabdi warka subax ee raadiyo cadaada ayaad dhegaysanaysiin dhegaystayaal qaramada midoobey ayaa shaaca ka qaaday inay al-shabaab ee canshuur xaddhaafa ka qaadaan dekadda magaalada muqdisho iyo goobaha ganacsi ee muqdisho xasan axmed maxamed ayaa mar kale faahfaahinaya warkan
guddiga khubarada qaramada midoobe oo ahaa guddiga loo bedelay kooxda kormeerka soomaaliya iyo eritrea ayaa waxay warbixin ay soo saareen ay ku sheegeen kooxda al-shabaab ay ku dhex milantay dekadda magaalada caasimada ah ee muqdisho warbixintan guddigan oo si gaar ay u heshaa raadiyo xadaado ayaa lagu sheegay in al-shabaab ay awood u leedahay inay hesho dokumentiyada alaabaha ka soo dega dekadda magaalada caasimada ah ee muqdisho kuwaasa faahfaahinaya nuuca alaabta soo degaysa qiimaha iyo cidda iskale sida ay tiri warbixinta kowdii bishan ilaa tobadii bishii abriil ee sanadkan al-shabaab ayaa la xiriirtay milkiilayaasha ganacsada muqdisho kuna wargelisay in dhammaan alaabaha usoo degaya dekada muqdisho laga rabo inay bixiyaan canshuurta dagaalamayaasha al-shabaab al-shabaab ayaa sidoo kale amartay in dhammaan ganacsada magaalada caasimadda muqdisho laga doonayo in alaabta ay kusoo dejiyaan ayna ku wargeliyaan qaybta maaliyadda kooxda kahor inta aysan kasoo degin dekada magaalada caasimadda ee muqdisho ayadoona ka digtay in xog kasta ay soo gudbiyaan ganacsada ku nool magaalada caasimadda ee muqdisho dagaalamayaasha al-shabaab ay xaqiijin doonaan horaantii bishii agost ee sanadkani al-shabaab ayaa wakiilka shirkadda muqdisho kula xiriirtay telefoon kuna amartay inuu yimaado maxkamadda dagaalamayaasha al-shabaab ee deegaanka mubaarag ee gobolka shabeellaha hoose marka uu yimid maxkamadda ayaa waxaa la tusay manifeste markab taasoo muujinaysa in al-shabaab ay awood u leedahay inay hesho xog kasta oo ku saabsan alaabta kasoo degaysa dekada magaalada caasimada ee muqdisho al-shabaab ayaa wakiilka shirkadaha ku amartay inuu bixiyo canshuur dhan toddobaatan kun oo dollar waxaana sidoo kale lagu wargeliyey in alaabaha soo degi doona mustaqbalka laga doonayo canshuur horumarisa kadib waa tasha uu la sameeyey maamulka shirkadda wakiilkiisii ayaa lacagta u baxshay isagoona mariyey mid ka mid ah bangiyada muqdisho waxaa kadib la siiyey rasiid caddaynaya inuu bixiyay lacagtii dagaalamayaasha al-shabaab
aad ayuu mahadsanyihiin khasaare dhegaystayaal warkii subaxnimo eed kala socotay raadiyo cadaado inta ayaan kusoo afmeeraynaa saaka warka anigoo mahad ayaan la socodsiinaya xasan khasaare ayaa soo saaray tan iyo intaan warkaan midkiisa kale ku kulmi doono waxaan kaga tegaynaa subax wanaagsan